waa mahadsan tahay waxaad moodaa in tahriibayaashu ay sidii hore ka soo bateen waxyaalaha ugu weynee sababayana waxaa ka mid ah dagaalkan hadda syriya ka socda qaxooti badan oo afghanistan iyo bakistan ka imaanaya jira kuwa africa ka imaanaya jira suudan oo kale eritrea etoobiya soomaaliba ku jirta marka tiradii qaxootiga ahaa ee imaanaysaad moodaa inay soo badatay labada dhinac inta badan kasoo galaanna waa xaggan libiya iyo dhinacan turkiga oo syrian u badan iyo afghanistan iyo bakistan marka arintiiba waxay ku noqotay wadamadii yurub arrin aada u culus oo ay ku tilmaamayaan tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka in dad sidan oo kale u tiro badan oo u qaxaya aynan arkin ayna filaynina inay dhacayso marka arintiibaa ay aada ula yaaban yihiin ay ku jahawareersan yihiin ay isku khilaafsan yihiin sidii xal looga gaari lahaa marka jahawareer badan bay abuurtay markii yurub gudaheeda la dhaho
madaxda dalkan iyo dadka shacabka ahba say u arkaan dhacdooyinkan hadda dhacaya waxaad moodaa wadankan tusaale ahaan markaan hadda inagu nimid oo kale soomaalida say u badnaayeen inkastoo dad boqol sano jooga ay jiraan laakiin labaatan sano iyo ka horbay soomaalidu yimaadeen markaas waxaad moodaa qaxooti inkasta oo ama ajinabi aan la jeclayn marnaba haddana cadaadis badan iyo nacaybsho badan iyo ma jirin laakiin waxaad moodaa in baryaha sannadahan dambe aada loo dhibsado dadka ajinabiga ahee waddankan imaanaya oo ingiriisku shacabku ay leeyihiin jasiirad yar baan deganahay waddankanagi wuu buuxaa dhaqaale la-aan oo jirto oo dhaqaalihiina hoos u dhacayna ay shaqa la-aan abuurtay marka kolley sidii markii hore lagu ahaa laguma aha oo dadku ma jecla ajnabiga inay soo dhoweeyaan hadda marka ingiriiska la dhahaa waddankan aan joogno marka isbeddel baa xaggaas ka yimid baad moodaa marka loo fiiriyo markaana anigu imid oo kale dhowr iyo toban sano ka hor iyo maanta isbeddel weyn baa u dhexeeya shalay jaraa'idka intiisa badan waxaa lagu soo daabacay sawirro naxdin leh oo uu ka mid yahay sawirka ilan kurdi wiilkii yaraaye saddex jirka ahaa ee siriyaanka ee baddu ay ay soo tuftay meel lagu dalxiiso oo ku taalla dalka turkiga arrintaas isbeddel intee la eg ayay ku keeni kartaa ayay kula tahay guud ahaan qaaradda yurub gaar ahaan dalkan oo sida aad sheegtay markii hore aada loo diidanaa dadka ajnabiga ah maxaa iska beddeli kara
sawirkaasi waxaad moodaa waxuu ku tusayaa miidiyada waxaan la yidhaahdo awoodda ay leedahay waa uun maqli jireen dad baa dhintay iyo dad baa badda ku baaba-ay iyo dad baa sida noqday laakiin markii ay la arkay wiil yar oo saddex jir ah oo beerbeer baddu ay usoo tuftay oo wejiga ciidda madaxa kula jira dad aad u tiro badan bay taabatay siyaasiyiinta waddankan oo kale ninka madaxda u ah david cameron wuxuu ku adkaysanayay oo uu lahaa dad ma rabno badan oo ajinabi ah inay noo yimaadaan yurubta kale sida jarmalka oo kale oo hadda aad dadka u soo dhoweeya siriyaanka gaar ahaan waddankan aad bay u eedeynayeen waxay lahaayeen war dadka waa inaan dhib ka qaybsanno britishkuna waxaa lagu eedeynaya inay uun dheefta yurub rabaan inay la qaybsadaan dhibka ay diidan yihiin inay la qaybsadaan hadda isniin talaado oo kale isaga oo diidanaa dad ajinabi ah markii sawirku uu soo baxay isbeddel baa ku yimid markiiba isagana keliya ma ahe ee saxaafadda waddankan kuwa dhinaca midigta jira ama cunsuriyiinta ee ajinabiga necebo iyaguba ku dhiirigelinaya inuu ajinabiga diido markiiba way isbedeleen oo waxay dhaheen maya waa inaan dadka qaxootiga ah ogolaano oon soo dhoweyno marka sawirkaasi waxaad moodaa inuu saameyn aada u badan ku yeeshay oo booskii markii hore siyaasiyiinta iyo saxaafadda inteeda badan ay ka taagnayd dadkan qaxootiga ah ay isbedeleen oo ay leeyihiin waa in aan u naxariisanaa waa inaan dad soo dhoweynaa inkastoo ay leeyihiin tiro badan ma rabno haddana waxay leeyihiin markay ugu yar tahay bal waa inaan dad qaxooti ah soo dhoweynaa oo sidii hore saameyn weyn buu sawirkaasi keenay baa la dhihi karaa
dhowaan waxaad booqatay marinka caley faransiiska iyo dalkan britain u dhexeeya oo runtii labada dalba ay aada u doonayeen inay u horjoogsadaan dad halkaas doonaya inay xoog uga soo gudbaan oo dalkan ay soo galaan markii aad halkaas tagtay sawir noocee ah ayaa kuu muuqday adoo barbar dhigaya xaaladda hadda ka taagan marka la fiiriyo hungary oo kale iyo iyo meelo fara badan oo yurub oo xoog ay doonayaan inay inay ku soo galaan dadka magangeliya doonka ama qaxootiga orta meeshan kaale waa afka dhinacan ingiriiska xadka iyo faransiiska weeye waa meesha badda laga soo galo wey marka dad badan oo qaxooti ah baa meeshaas jooga afrikaanka oo kale suudaaniyiinta ugu badan etoobiyaan eritreyaan soomaali ma joogaan saas ah sida kale afghanistaniyiintii bakistan syriyan baa jooga waxayna rabaan inay soo galaan ingiriiska ingiriiskuna ma rabo waxay leeyihiin ma rabna dadkaas nooma soo gelayaan faransiiskuna ma rabaan iyaga laftooda waxay leeyihiin nadhaafa laakiin inay xidhaan ama wadamadoodii ku celiyaan ma rabaan mana samayn karaan oo sharciga caalamiga u diidaya marka meel bay ka samaysteen guryo teendhooyin ahoo ay ku sugayaan tan iyo intay badda ka soo gelayaan kuwa soo galay way jiraan kuwa kalena jaaniskooday sugayaan inay soo galaan dad waxaa un caawiya ama shakhsiyaad ahoo wax u keena ama hay-ado yaryar oo faransiis ah ama ingiriiska ka tegay baa cuntada iyo waxaasi siiya marka si kumeelgaadh ahay u degan yihiin waxayna sugayaan inay ingiriiska soo galaan ama baabuurta ha kusoo dhex dhacaan ama maraakiibta ha soo fuulaan ama siday rabaan ha yeelaan laakiin waxaa ka go-an dadkaas waxay dhaheen safaro badan iyo dhib badan baan soo maray khatar badan baan soo galay intan waa intii ugu dambeysay ingiriiskana waan gelaynaa marka kuwa badan baan la kulmay afrikaan ahoo go-aan koodu wuxuu yahay inay ingiriiska soo galaan say kusoo geli lahayen laakiin xuduudka markaad eegto dowladdan britain oo kale aad bay u adkaysa silig weyn bay meesha ku xidheen ciidamo badan bay dhigeen haddana qofkii qaxootiga ahaa markuuna haysanin wax kale oo rajo ah khatar wuu gelayaa kuwo badanna way galaan hadda dad baa ku dhintay nin markaan joogay waxaa jira suudani ahoo lub isagoo ingiriiska xaggiisna soo galay oo tareenka laynkiisu soo qaadaya waana meel aada cidhiidhu ahoo khatara lug buu ku soo maray marka anu ma aaminsanay shakhsi ahaan in siligaas loo dhigay qof badda liibiya iyo talyaaniga ka soo gudbay oo saxaraha ku soo lugayay intan wax weyn uma arkayo markaad la sheekaystana saasay ku dhahay marka intooda badan waxaan aaminsanahay si ay kusoo galaanba way soo gelayaan
jamaal mar aan sii fogeyn waxaad booqatay dalal fara badan adoo safar ka bilaabay bariga afrika ilaa iyo koonfurta afrika barnaamijyo tahriib ahna waad u samaysay telefishinka janal for horey dabcan laftirkaaga xaalad noocan oo kale aad usoo martay ka hor intii noloshaadu aanay xasilin oo waxaa suuragala in aad aad halkan aadna adoo qaxooti aad timid dadkaas markaad la sheekaysatay dareenkooda ku wajahan inay halkan yimaadaan wax kasta ha ku qaadatee iyo kaagii hore markaad qiimayso ilaa iyo haddana aad aad xaaladaada la barbardhigta maxaa kaaga soo baxay
waa run horta an dhowr iyo toban sano ka hor baan safaro badan oon galay way jiraan laakiin ka baxay bariga africa oon koonfur africa tahriib u tegay oo aan xoogaa ka shaqaystay kadibna aan sidaas baan ku imid markii dambe yurub marka horta waxaad moodaa isbeddel baa yimid oo dadkan qaxootiga ama ajinabiga ah sidii hore laguma aha inkasta oo aan marnaba la jeclayn oo dadkani ay leeyihiin guryihii bay nagu cidhiiriyeen dhakhtaradii isbay nagu cidhiiriyeen shaqadii bay nagu cidhiiriyeen haddana waagii hore waxoogaa in loo dulqaadan jira aad mooda hadda laakiin aad u yaryahay dulqaadku dadka xagga jooga laakiin ma dareensana aniga fursad waxaanu haystaa inaan dadkii yurubiyanka ama britishka ahaa la kulmo oo aan ogaado dareenkoodu sida uu yahay aan xaggana tago marka laakiin dadka xagga markaad waraysto waxay ku dhahayaan maya e yurub baan rabnaa inaan aadno nolol fiican baa ka jirto shaqaan ka helaynaa lamana eedayn karo oo lama dhihi karo ha samaynina inkasta oo qofka u fiican yahay inuu waddankiisa ku noolaado wax ka qabsado haddana marar badan xaalad jirta awgeed ama nabadgelyo xumo ama dhaqaalo darro ama rajo la-aan qofkii dhallinyarada ah hadduu iskuul iyo jaamacad ka soo baxo shaqo haysanin rajana uuna lahayn waxay danta ku qasbaysaa inuu khatar galo si uu nolol iyo mustaqbal u raadsado marka anu inkastoo aan kula talin lahaa in la iska joogo oo nolosha xagga laga samaysto haddana ma eedaynayo qofkii isku dayaa in uu khatar galo oo uu nolol raadsado aniguba waan sameeyey ilaahayna waa igu gargaaray waan ku fiicnaaday safarkii iyo qaxootinimadii iyo dhibkii aan soo maray marka waxaad moodaa waxaa jira kala fogaansho dad xagga jooga aynan ogeyn xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta yurub iyo in qofku markuu yimaado una horey janno ka gelaynin waxoogaa dhib badan loo soo mara in la shaqaysto oo la xamaasho oo sidaas tahay marka sawirka ay yurub ka haystaan baa ka duwan taasaana keenaysa in haddaad u macnayso ood wax u sheegto aynan ayna qaadanaynin taladaada iyo hadalkaaga